أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay تfsiru sوraة النمl casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda konton iyo afaraad ee suuradda ka mid ah qisadii نabiy llaahi صaalح iyo qowmkiisii hamuud ayaa nasoo noo soo dembeysay halkana nabiyullaahi luud qisadiisii ayaa la daba dhigayaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi waluutan wa arsalnaa luutan luut ayaan dirnay ilaa qowmihi baan u dirnay id waqti qaala uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ata'tuuna ma u ma la imaanaysaan alfaaxishata tii foosha xumayd iyo arrinkii foosha xumaa miyaad la imaanaysaan wa antum idinka oo tubsiruuna idinka oo u jeedo oo aada arkaysaan dayib yacnii idinka oo og inay faaxisho tahay ood arkaysaan miyaad la imaanaysaan faaxishadii a inakum idinku lata'tuuna waxaad u imaanaysaan alrijaala ragga ayaa u imaanaysaan shahwatan liajli shahwatin ayaad ugu imaanaysaan shahwo darteed min duuni nnisaa'i haweenka sokadooda xaalay yihiin bal ee antum idinku qowmun qolo ayaa tihiin qolada oo tajhaluuna oo jahli falayaan oo aan waxba garanaynin famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisii jawaabtoodu ma ahaanin ilaa an qaaluu ilaa qowluhum hadalkoodii maahe wax kale ma ahaanin jawaabkooda akhrijuu bixiya aala luutin reer luut bixiya luut iyo intii raacday min qaryatikum magaaladiina ka bixiya inahum iyagu unaasun qolo weeyaan qolada oo yatadaharuuna isdahirayo oo iska dahirayo ragga gadaashooda inay markaa gadaal kaga tagaan faanjaynaa waanu korinay buu alla yidhi hu luud ayaan badbaadinay iyo wa ahlahu ehelkiisa ila mra'atahu xaaskiisii ma ahane qadarnaa waan qadarnay oo waan xukunnay haa iyadii min alghaabiriina kuwa haray inay ka mid ahaato ayaanu xukunnay oon qadarnay wa amtarnaa waan roobeynay calayhim korkooda mataran roob ayaanu ku di'inay fasaa-a waxaa xumaaday mataru lmundariina kuwii loo digaayey roobkooda roobkoodii lagu roobeeyey ayaa xumaaday qisadan marka dee tafaasiisheeda suuratu lacraaf iyo suuratu huud iyo ayaanu kusoo marnay iyo suuratu shucaraa lafteeda wax kamida laga soo tilmaamay marka allah wuxuu leeyahay wa luutan wa arsalnaa luutan luut baan dirnay ama wadkur luutan luut xus id waqti qaala uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ata'tuuna ma la imaanaysaan alfaaxishata faaxishadii miyaad la imaanaysaan faaxishadaasina de waa liwaadkii ay samay jireenoo aayadda dambaa fasirayso wa antum idinka oo tubsiruuna arkaayo idinkoo ujeedo wax xun inay tahay oo dee caqligii iyo fitradii iyo wixii dhammaa aad ku og tihiin miyaad haddana faaxishadaa foosha xun la imaanaysaan a-inakum idinku lata'tuuna ma u imaanaysaan alrijaala ragga ayaad u imaanaysaan miyaa shahwatan miyaad ugu imaanaysaan liajli shahwatin shahwo darteed shahwo darteed miyaad raggii ugu imaanaysaan min duuni nnisaa'i haweenka ka soka bal ee antum idinku qowmun qolo ayaa tihiin tajhaluuna jahli falayaan famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisii jawaabkoodu ma ahaanin ilaa an qaaluu ilaa qowluhum ay famaa kaana qowluhum akrijuu aala luutin min qaryatikum yacnii ilaa jawaaba qowmihi unbay ahaatay saasoo kaley ka dhigan tahay famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisii jawaabkoodii ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen qowlkoodii ma ahane akhrijuu bixiya aala luutin reer luud bixiya min qaryatikum magaaladiina ka bixiya dadka noocan oo kalea inay idinla deganaadaan ma aha magaalada ka bixiya oo ka saara maxaa lagu haystaa markaa inahum iyagu unaasun qolo waaye yatadaharuuna isdahiraya oo min adbaari rijaali ragga inay gadaal ka isticmaalaan bay iska dahirayaanoo waxaasi waa wasakh waana in layska nadi waana yacni inagu markaa inayna fool xumaysa arrintaa ma rabno sidaa bay leeyihiin marka wixii fiicnaabaa mararka qaar laysku cayi karaa hadday dadku xumaantu ay u noqoto dabeecad iyo dhaqan iyo ama ay badato ama buunbuuninteedu ay badato marka dambe iyadaa ayaa run laga dhiganayaa wixii kasoo harana iyadaa lala yaabayaa sidii jaadada oo caadiga ahayd baa lala yaabayaa waa sida hadda niman yacni qowmu luud ay markaa ku jiraan oy dhahayaan marka cadaabkii baa yimid waayo fa anjaynaa waanu korinay hu luud iyo wa ahlahu iyo ehelkiisii baan badbaadinay ilaa imra'atahu haweenaydiisii ma ahane qadarnaa waanu qadarnay oo waa jaan goynay waan xukunnay haa iyadii min alghaabiriina inay ka mid ahaato kuwii haray oo markaa yacni qaryada ku haray oo cadaabka uu saameeyey wa amtarnaa waan roobeynay calayhim korkooda mataran roob ayaan ku di'inay oo cadaab ah ayb inaa arsalnaa calayhim xaasiban waxaanu ku dirnay korkooda eeqururax ilaa aala luutin najaynaahum bisaxr ayb fa saa-a waxaa xumaaday ay fa bi-sa waxaa baas lahaaday waa mataru lmundariina kuwa loo digayo ee kuwii loo digayey roobkoodii ka lagu roobeeyey cadaabka lagu roobeeyey kaas ayaa xumaaday intaa de halaaggii markii uu dhacay ayaa allah wuxuu leeyahay qul dheh marka amarkaani dee nebiga miyaa dheh la leeyahay mase waa nebiyullaahi luud labadaba waa la yidhi tafsiirka waxaase badan oo loo badan yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalama in la amrayo rasuulkeenna salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi qul dheh ayaa la yidhi marka alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay wasalaamu nabadgelyana calaa cibaadihi addoomihiisa korkooda ayay ahaatay aladiina addoomaha oo isdafaa alla ou doortay allaahu a cibaadatullaahi ilaahay cibaadadiisa keligii la caabudayaa miyaa khayrun khayr badan amaa yushrikuuna mise waxa aada idinku u shariig yeelaysaan ood ilaahay la wadaajinaysaan cibaadadooda miyaa khayr badan am khayrun miyaa khayr badan am amaa yushrikuuna am mise cibaadatu maa shay cibaadadii miyaa khayr badan yushrikuuna ee ay la wadaajinayaan alle ayb marka halaagii dagaaladii iyo dadkii alla muminiinti mu'miniinta ee alla subxaanahu watacaala rumeeyey ee towxiidka qabsaday kuwaa marka in la badbaadiyey gaaladiina la halaagay taa ayaa ilaahay looga mahad celinaya suuratul ancaamna iyadoo kalean kusoo marno faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin tanna sidoo kale qul dheh alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay wasalaamun nabadgelyana calaa cibaadihi addoomihiisa korkooda yay ahaatay oo iyaga ayaa nabadgelyo helaya waa ilaahay xaggiisa nabadgelyo ka helayo aladiina addoomihii oo isdafaa alla ou doortay marka addoomaha uu alla doortay ambiyada waa lagu macneeyey iyo mursaliinta ayb wasalaamun cala lmursaliinaana tusayso ayb waxaa kaloo la yidhi mu'miniinta oo dhan baa loo jeedaa min asaabiqiina wallaaxiqiina kuwii tegay iyo kuwa imaanaya intaba qofkii de ilaahay towxiidkiisii ku dhowrsaday iimaan la imaado ilaahay agtiisa nabadgeliyou ka helayaa labadaa macnaa meeshaana ee calaa cibaadihi aladiina istafaada lagu macneeyey allaahu khayrun amaa yushrikuun marka allaahu hamsatu istifhaam iyo ayaa ku jirto madna markaa waa la geliyey macnuhuna marka ilaa dhowr tafsiir baa meeshaas ku jirto saddex meelahaas iyo ka badanba haddii marka sida caadigaa lagu wado oon waxba loo qadarin oo la yidhaahdo allaahu alle miyaa khayrun khayr badan amaa yushrikuuna mase waxa ay ilaahay la wadaajinayaanoo aalihadooda khayr badan eede maxaa laga weydiinayaa in ilaahay ka khayr badan yahay waa la ogyahay ilaahay maa fiican mase ilaahyada ay caabudayaan baa fiican maxaa laga wadaa markaasi de khayriyada khayrunta haddaan waxaan ku wadnaa ogaaw waxaan ku wadnaa markaasi afcalu tafdiil inaan khayrunta ka dhigayno oo waxaan leenahay khayr badan sidaa marka ay macnuhu aan u wadnaa macnuhu wuxuu noqonayaa iyaga sida ay la tahay waay marka aal iyagu ilaahyadooda nooc khayray ka aaminsan yihiin markaasaa waxaa la leeyahay war allah subxaanahu watacaala iyo ilaahyadiina khayrkan aada idinku ka aaminsan tihiin yaa khayr badan alle iyo macbuudyaalkiina ilaahyadiina saasoo kale ay ka dhigan tahay marka waqaca wuxuu ku dhacay xasba muctaqadi lmushrikiin gaalada muctaqadkooda sida uu yahay buu ku dhacay id kaanuu yactaqiduuna maxaa yeelay waxay ictiqaadinayeen ana fii aalihatihim khayran ilaahyadoodu khayr inay uu ku dhex jiro biwajhin maa si un inuu ugu dhex jiro ayib meeshaas marka waa macno markaan sidaa leenahay wax aan soo qadarayna ma leh allaahu alla miyaa khayrun khayr badan amaa yushrikuuna mase waxa ay iyagu ilaahay la wadaajinayaan baa fiican oo yacni fiicnaan badan ama khayr badan ayib macnahaas marka sidaas haddaan u wadno waa kaan oo iyaga muctaqadkoodaa lagu socdaa marar badanna marka uu doodayo qofka ay jirta markaa yacni labada munaadaro markay jirto ama dood qofkan adiga kaa soo horjeedo isagoo baatil aaminsan ayaad isaga muctaqadkiisa iyo waxa uu aaminsan yahay baad mararka qaar kula hadlaysaa si aada xujada ugu oogto hadda marka macnuhu maahan in ilaahyadooda khayr la siinaayo maaha nooc khayr wax khayr inay leeyihiin macnuhu sidaas ma aha laakiin maadaama iyaga muctaqadkoodu yahay doodna meesha ay joogto oo iyada iyaga la rabo in xujada lagu oogo ayaa la leeyahay war waxaan idinku aada caabudaysaan say idinla tahay inaba khayr baad ku tuhmaysaan idinkuya bal alla ka warramaa la leeyahay allaha idinka idin abuuray idin arsuqay idin dhaqaaleynayo nicmooyinkan faraha badan idiin galay iyo kuwan aada daba ordaysaan horta yaa khayr badan macnuhuna marka idinku say khayr kuwan male laakiin iyaga calaa muctaqadihim baa lagula hadlayaa ayb taa marka waa suuratul ancaamna waa kusoo marnay iyadoo kale markii nabiyullaahi ibraahim uu yidhi falamaa janna calayhi leylu ra'aa kowkaban qaala hada rabbii yani sida idinku idinla tahay kan baad rabbi dhehaysaani bal ka warramo inuu iyaga wax tusuu rabaa way badan tahay marka taasoo kale macnaha labaad marka in la yidhaha labada mowdicba in lasoo qadaro mudaaf oo see noqonaa macnaha allaahu a cibaadatullaahi ilaahay cibaadadiisa keligii la caabudaya miyaa khayrun khayr badan am mise cibaadatu maa shay cibaadadiis baa khayr badan yushrikuuna iyaga ay ilaahay la wadaajinayaan yani meeshaa marka cibaadadii waxaa cibaadada alle la caabudaya miyaa khayr badan mase cibaadadiinaa khayr badan oo aada yacni shirkiga iyo waxaa aada marka ku dheehan macnahaana marka waa jira ay atawxiid ullaahi khayrun am cibaadatu maa tushrikuuna waxaad idinku ilaahay la wadaajinaysaan ayb macnahaasna iyaduna waa macno macno saddexaad waxay tahay amaa yushrikuunada dambe maada ku jirto in masderiya laga dhigo haddii marka masderiya laga dhigo qeybta dambe idaa mudaaf in loo soo qadaro looma baahno macnuhuna marka wuxuu noqonayaa allaahu a cibaadatullaahi waxdahu ilaahay cibaadadiisa la caabudaya keligii miyaa khayrun khayr badan amaa yushrikuuna am shirkukum mise shirkigiinaa khayr badan kee fiican macnaha marka maadii marka amaa yushrikuuna shirkuhum maadii iyo ficilka ayaan waxaan ka dhigaynaa markaasi maada masderiya intaan ka dhignaan masder ka dhalaalinayna arrimahaas marka tafaasiirtaasaa ku jirto mid ka dhaxaanna marka kolley aan dooranayna ayb qul waxaa tiraa alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay wasalaamun nabadgelyana calaa cibaadihi addoomihiisa korkooda yay ahaatay aladiina addoomaha oo istafaa alla ou doortay allaahu a cibaadatullaahi waxdahu alla cibaadadiisa keligii la caabudaa miyaa khayrun khayr badan amaa am cibaadatu maa shay cibaadadii yushrikuuna ay ilaahay la wadaajinayaan aman khalaqa asamaawaati waalarda amaa tushrikuuna waxaad ilaahay la wadaajinaysaan cibaadadooda miyaa khayr badan am cibaadatu man axad cibaadadiis miyaa miyaa khayr badan khalaqa abuuray asamaawaati samaawaad abuuray waalarda dhulka abuuray wa anzala dejiyey lakum idinka idiin soo dejiyey dartiin min asamaa'i samada xaggeeda idinkaga soo dejiyey maa-an biyo fa ambatnaa waxaanu dhalinay bihi bilmaa-i biyaha sababkooda xadaa'iqa ayaan ku dhalinay beero yacnii dhul geeda leh geedo ayaanu ku dhalinay xadaa'iqda oo beeraha oo daata bahjatin qurux u saaxiib ah maa kaana lakum idinma ahaanin idinku idinma aynan ahayn an tumbituu inaad dhalisaan shajarahaa dhulkaa geedkiisa inaad ama xadaa'iqdaa geedaheeda inaad dhalisaan idinku awood uma lahayn oo tabarteeda idinka ma lihidiin awoodna umaydnan lahayn a ilaahun macbuud miyaa macallaahi ilaahay maciisa ahaaday axad kaloo lala caabudo alla miyaa maciisa ahaaday oo cibaadadiisu ay dhab tahay bal ee hum iyagu qowmun qolo weeyaan yacdiluuna iilanayaan oo qalloocanayaan oo xaqi bay ka qalloocanayaan ayb marka ilaahay halkan marka waxaa la sameeyey allahu khayrun amaa yushrikuun haddee maxaa cibaadada alle ay dhab ku tahay waxa isaga kasoo haray cibaadadiisuna aynan dhab u ahayn oo baatil ay ku tahay waxaa la tilmaamayaa marka awoodda rabbi iyo nicmooyinka rabbi marka ilaahay de cibaadadiisu waxay dhab ku tahay isagaa idiin nicmeeya keliya awoodo fara badan oo idinku idiin muuqdana waa leeyahay marka taas ayuu alla cibaadadiisu ay ku fiican tahay isaguna marka cibaadadu ay keligii laa-iq u tahay aman khalaqa asamaawaati waalarda a cibaadatu man axad cibaadadii miyaa khayr badan oo ka khayr badan idinka waxa aada caabudaysaan khalaqa abuuray asamaawaati samaawaad abuuray waalarda dhulkii abuuray wa anzala dejiyey lakum idinka idiin soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa an biyo idinkaga soo dejiyey fa ambatnaa iltifaat baa marka ku jiro mukhaadabo warkii u wareegay awal haa-ib uu ku socday iltifaat baa macaaniga lagu yidhaahdaa fa ambatnaa waxaanu dhalinay bihi bilmaa-i biyaha sababtooda xadaa'iqa ayaanu kusoo dhalinay dhul geeda geedo ayaanu kusoo dhalinay dhul leh xadaa'iqdu marka waa ardun daatu ashjaar waa meel aseendo oo geedo marka geedmirood iyo geedo aada u qurux badan leh ayaanu biyihii ku dhalinay kuwa oo daata bahjatin qurux iyo aragti usaa aragti wanaagsan u saaxiib ah maa kaana lakum idinka idinmaynan ahayn an tumbituu inaad dhalisaan shajaraha geedaheeda yacnii idinku awood uma aydnan lahayn waayo maa yanbagii lakum idinmaba habboonayn an tumbituu shajaraha geedkeeda inaad dhalisaan lianna maxaa yeelay laa qudrata lakum calayha awoodba uma haysaan idinku biyaha ay geedahanu cabayaanna koray ka imaadaan idinka ma lihidiin webigaanna ilaahay baa biyaha roobku markuu do- iska keeno dhulkan waxaa lagu duugo allah soo dhaliyo oo dhulkii allow geedku ku taagan yahay biyihii alla ayuu waraabayaa alla isagaa soo dhalinayo idinku wax awood maba u haysaanba macnaha saas ayb marka halkana rabbi laba shay buu isku daray awoodda uu abuurista isaga keliya u leeyahay nicmada uu idiin galayoo fawa anzala lakum min asamaa'i maa-an faambatnaa bihi xadaa'iqa idinkaa la idinku dhaqaalaynayaa waay labadaabuu marka rabbi cibaado keligii u mutay a ilaahun macbuud miyaa macallaahi ilaahay maciise ahaaday dhab lagu caabudo waa maya macbuud cibaadadiisu dhab tahay oo alle la jiro maciise ah ma jiro bal ee hum iyagu qowmun qolo weeyaan yacdiluuna xaqa ka iilanayo ee yamiiluuna cani ilxaqi ama bal ee hum iyagu qowmun qolo waayo yacdiluuna alle la ekaynayo qeyrkiisa ee yajcaluuna lahu cadiilan waxay alle la ekaynayaan mid ay fil uga dhigayaan alle oo ay la fa kala fac dhigayaan ayb waa soo marnay huma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun aman jacala alarda a cibaadatu man mise waxaa khayr badan axad cibaadadii miyaa khayr badan keligii la caabudo jacala yeelay alarda dhulkii ka yeelay qaraaran mustaqaran ka yeelay meel lagu sugnaado oo aan markaa dhaqdhaqaaqaynin ka dhigay wa jacala yeelay khilaalahaa dhexdeeda khilaalal ardi dhulka dhexdiisana yeelay anhaaran webiyaalo wa jacala yeelay lahaa dhulkii u yeelay rawaasiya kuwo qotomo oo markaa yacni aada u waaweyn oo dhulkii ku qotomo waa buurihii wajacala yeelay bayna albaxrayni labada badood dhexdooda webiga iyo baddi xaajisan teed oo biyaha macaanna macaankooda dhanaanka aynan u saameyneynin kuwa dhanaanna kuwa macaan aynan markaa u saameyneynin markay isgalaan suuratu lfurqaan aan kusoo marnay a ilaahun macbuud xaq lagu caabudaa miyaa macallaahi ilaahay maciisa ahaaday bal ee akharuhum badankood laa yaclamuuna ma oga iyagu ayb marka ilaahun macbuud macbuudkaas oo macallaahi ilaahay maciisa ahaaday miyaa yacni mawjuudun jira waay alla dhab lagu caabudo ilaahay maciisa miyaa jira ma jira waay marka bal ee akharuhum badankood laa yaclamuuna ma oga iyaga ay laa yaclamuuna tawxiida rabbihim rabbigood tawxiidkiisa ma oga ayb aman jacala alarda aman mise a cibaadatu man axad cibaadadii miyaa khayr badan jacala alarda dhulka ka dhigay qaraaran meel lagu xasilo mustaqar ka dhigay oo aan dhaqdhaqaaqaynin dhulkani ma leecleecayo mana dhaqdhaqaaqayo wa jacala yeelay khilaalahaa dhexdeeda ka yeelay anhaaran webiyaalo yeelay dhulkii dhexdiisiina webiyaalo ayaa xagga ay xagga u dhaafayo oo dadka marka ay ku manaafacaadsanayaan oo beerihii ay ku falanayaan oo ay cabayaan oo xoolahoodii ay u cabayaan oo dadkiina yacni ka dhiganayaan dan u ah xoolihiina dan u ah quudkii la cunaayana lagu soo saarayo oo ilaahay uu kusoo bixinayo intaa allaha sidaa dhulkii yeelay oo webiyadaas ee dhexdeeda ka yeelay wa jacala yeelay lahaa iyadii u yeelay rawaasiya kuwo dhexdeeda qotomo waa buuraha waaweyn ee dhulka ku dhakowsan ee lagu kawiyey ee haddii marka iyaga ka ilaalinaya in dhulku culayskiisu dhinac u bato leanna shaygu haddaad culayska hal dhinac uga badiso dhanka kalena culays ounan yeelanin waa liicaya waana dhacaya dhulkaani marka cid ou la liicaya ma leh meel marka hal bilyan oo dadaa ku nool meel waxaa ku nool hal malyan meel cidi kuma noola haddana meel liicaysa ma jirta nacam maxaa ilaahay marka uu u yeelay buurahaas ayuu ku miisaamay waa cilmi ilaahi subxaanahu watacaala iyo qudro rabbi wa jacala yeelay bayna albaxrayni labada badood dhexdooda webigii iyo baddii waayee xaajisan teed ka yeelay teedkaasi marka wuxuu mancinayaa biyahan dhanaanka ah inay dhanaankoodu uu u gudbo macaanka oo uu macaankii saameeyo kuwa macaanna inay dhanaanka u gudbaan istaa isdardari maayaan marka waana isku darsoomayaan oo meelaha webiyada iyo badda ay isaga darsoomaan ailaahun macbuud xaq ah macbuudkaa oo macallaahi ilaahay maciisa ahaaday miyaa mawjuudun jira waa ma joogo oo mana jira macbuud dhab lagu caabudo ilaahay maciisaa ma jiro bal ee akharuhum badankood laa yaclamuuna ma ogaanayaan iyagu waxba ma oga aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu الsuuءa wayajcalukum khulafaaءa alardi ailaahum maca allah qaliila ma tadakaruun aman a cibaadatu man axad cibaadadii miyaa khayr badan yujiibu ajiibayo almudara midka la dhibaato geliyey idaa goortii dacaahu oo u yeerto oo uu baryo allahaa miyaa khayr badan mise waxaan idinku aada wadwadaan laa shaka da allahaas baa cibaadadiisu ay sax tahay khayr badan tahayna wayakshifu feydayo assuu'a xumaanta qaadayo oo cidda dhibka markaa qofka haysta ka qaadayo wayajcalukum idinka yeelayo idinka khulafaa'a alardi dhulka kuwa dhaxlo idinka yeelayo oo dadkii idinka idinka horreeyaad ka dhaxlaysaan aabbayaalkiin iyo awowayaalkiin a ilaahun macbuud macbuud dhab lagu caabudo macbuudka oo macallaahi ilaahay maciisa ah miyaa jiro qaliilan ay tadakuran waansoomitaan qaliilan oo aada u yar ayaa qaliilan aada u yar baa tadakaruuna waansamaysaan qaliilan marka waxaa loo soo qadarayaa marka waa sifo mawsuufkeedu ka maqan yahay maa tadakaruunadaas baana markaa qariina ah laga laga keenayaa ay tadakuran qaliilan ayaa tadakaruuna waansamaysaan halkana de ilaahay uluuhiyadiisa wuxuu ku xaqi wuxuu ku sugayaa qofka dhibka qabo gaal ha ahaado muslim ha ahaado mar haddii uu wax kale oo dhan ka tago oo uu rabbi subxaanahu watacaala ikhlaas si ku jirto oo meel kale aynan wax ugu aynan ugu jirin rabbi ku baryo allaha maqlayo oo u gargaarayo oo markaa yacnii dhibka ka feydayo allaha miyaa in la caabudo mudan mase wax kale oo aan waxba tari karin oo aan waxna dad ka feeydi karin macnuhu saas u meeshaan marka alimaam alqurtubi wuxuu leeyahay damana allahu tacaala allah wuxuu tadmiiniyey ou dhexgeliyey meeshaani ijaabata almudari qofka dhibaataysan ajiibiddiisa idaa dacaahu marku rabbi baryo ayuu meeshaan aayadahan soo dhexgeliyey wa akhbara bidalika fii nafsihi nafsadiisuuna uga khabray arrinkaa inay sidaa ayay tahay wa akhbara bidalika can nafsihi nafsadiisu uga warramay sidaas oo ilaahay nafsadiisa wuxuu ku tilmaamay qofka dhibaataysan isaga inuu dhibaatada ka qaado uu ka qaadi karo macnaheeda marka haddaad tiraa cid kalaa ka qaadi karto ilaahay baad la simaysaa garo marka nacam wasababu fii dalika arrinkaas sababkiisuna wuxuu yahay ana adaruurata ilayhi bilajaa-i daruurada ilaahay xaggiisa loo aadayo loo magangelayo yansha-u can ikhlaas inay ka dhalataa ikhlaas ikhlaasku hadda macnaha waxay tahay wax kale in laga soo tago oo isaga keliya un la aado qofka marka la kurbeeyo oo la shideeyo oo la shideeyo ee uu xaqiiqsado wax wax u tari karaa inaynan jirin markaas buu rabbi baryaa rabbi baryada uu markaa baryaayo ikhlaas waayo waxa uu ku baryaayo ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado hadda ogow ha la yaabeen gaalka laftiisa ikhlaas ilaahay waa ku baryaa mararka qaar qur-aankay ku jirtaa suuratu yuunusna waa kusoo marnay ilaahay waa ka dhahaya huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxri xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wfarixuu biha jaaءatha riixu caasifun wajaaءahum اlmowju min kuli makaani wadanuu anahum uxiiطa bihim dacawu llaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay bay baryayaan iyaga oo ducada u khaalis yeelaya ilaahay baa saa ku hadlaya nacam dacawu llaha mukhlisiina lahu ddiin maxay dhahayaanna lain anjaytana min hadihi lanakuunana min ashaakiriin marka ilaahay subxaanahu watacaala hadda waa badbaadinayaa isagoo weliba ducadoodu aqbalayaa isagoo og inay shirkiga u laabanayaan ayb markuu ilaahay soo badbaadiyo uu beriga keeno idaa hum yabquuna fi lardi bigayri اlxaqi xaqdaradii iyo shirkigii bay la imaanayaan faidaa rakibuu fi lfulki dacawu llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun isagoo marka alla og ayuu haddana intuu ka aqbala ducadoodaasu iska sii daynaya asagoo og inay gaaloobayaan oo ay gaalnimadii waxaan ujeedaa dib ugu laabanayaan gaalkii asaga waa kaasaa oo markuu khaalis ducada ka dhigo wax kasta oo kale ee alla kasoo haray markuu xagga iska dhigo ee rabbi uu yidhaahdo wayna sameeyaan markay ogaadaan asbaabihii inay ile ayagu asbaabay uun isku halleeyaani asbaabihii markay ogaadaan inay kasoo xirmaan cirkuu marka gacanta u taagaya indhahana u taagaya indhihii buu markaa ka mirig mirig mirig siinayaa waxaana laga yaabaa hadduu diin iyo waxaas leeyahay ama yacni waxaan ujeedaa diin uun wax uun diin lagu tilmaamo hadduu leeyahay ilaahay buu markaa u qeyshanaya ilaahay waxaa laga yaabaa inuu badbaadiyo isagoo og inuu gaalnimadii ku noqonayo marka alle aayadahani marka qudradiisa iyo awooddiisa cibaado oo keligii ku mutay ayuu wuxuu ka dhigay middaan marka muuminkii isaguna saas waay oo xadiidka nabiga sal lla ly slam sacd bn abi waqaas wuxuu ahaa sacad baa xoogaa wax ismooday oo wuxuu is yidhi fadli iyo waxbuu isku arkay markaasuu nabigu yidhi hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum oo sacadow miyaa la idin gargaarayaa oo la idin arsuqayaa ilaa dadkiina taagta daran ducadooda unbaa laidinku arsuqayaay oo la idinku gargaarayaay dadkan aada u malaynaysa inaad adiga ka fadli badan tahay meeshaa marka culimmada ibnu xajar iyo keyrkii waxay leeyihiin sababku waxay tahay dadka ducafada ahee taagta daran meel kale iskuma halleeyaan ilaahay unbay isku halleeyaan laakiin dadka xoogaa meel wax ugu jiraan ama ha noqdo xoogaa lacag meel ugu jirto ama xoogaa dad uu isku halleynayo u leeyahay anuu hebelaa ii jooga hadday xaalad xun hadday gaarto hebelaan u wacana oo hebelaa hawshaan iga dabaraya iga maareynayo iyo dadka kale meelo kalaa ku jira ducadoodu marka sida badan ma noqonayso khaalis ilaahay u barax tiran xoogaa marka waxaa ku jiro isku hallayn oo meelo kalea ku jiro laakiin kuwan iyagu ducafada ah meel ay isku hallaynayaan male allah keliya adiga laftaada miisaan isa saar marka aad wax isku hallaynayso ood rabbina baryayso iyo marka aadan waxba isku hallaynaynin oo meeshii ugu dambeysay ay kaa joogto oo qalbi aan meel kale u jeedin aad rabbi ku bariso isla markii ducadaada waa arkaysa iyadoo in la aqbalayo haddaad laakiin xoogaa meelo kale wax kugu jira isleedahay rabbina bari xoogaa meeshii waxaana markaas yacni hawshaasna isku maaray xoogaagii bangiga yaalay iyo bal wax un ku samayso halkaa haddii niyadu jirto ducadii marka waxaa weeyaan ikhlaasku xoogaa waxbaasi ka ah haddii marka sidaa la halkan saa la leeyahay de ninkii isku halleeya ka waran sabab aanba ahayn sabab xisi ah mid sharcigana aan ahayn labadaba ninkii isku halleeya ka waran wax marka maalan de dad dhintay iyo waxbuu isku haleynayaa oo wuxuu leeyahay idaa acyadkum alumuur hadday xadiid beena buu sheegaa marka hadday arrimuhu idin noojiyaan ood dhibaatootaan fa calaykum biasxaabi alqubuur qubuuraha u orda ninkani marka isagii baa dhintay oo naftii ka baxday oo haween haddii uu qabayna nin baa guursaday guryihiisii iyo hantidiisii waa la dhaxlay adigii marka adaa wax u tari karood oo u duceyn karee isagii marka inaad wax ka goobto ama aada isaga wax biddo waa caqli xumo waay kii marka asbaabtii jirtay ee xisiga ahayd ayaa lagu leeyahay war iska daayo rabbi un ku kalsoonow asbaab marka hadda aan xisina ahayn oo haddaad hebelow tiraana aan hee ku dhehaynin haddii aada maanta yacni samayso sharcigana ounan ku dhihin hadday dhibaata kugu dhacdo aniga hay baryine orod qubuuraha ahlu qubuurka barina aan lagu dhihin sabab xisi iyo sharci midna ma haysid adu marka waa dhunsan yahay qofkaasi ayb aayadda marka waxay tilmaamaysaa istiqaahada istiqaatha waxaa la yidhaha marka dhibaato ay ku hayso wacashada axadka aada wacanaysood u yeeranayso inuu dhibaatadaa kaa bixiyo kaasaa istiqaatada wacashadaasaa istiqaato la yidhaha iyo niddahaasi niddahaasi qofkaa dhibaataysan ee dhibka in laga bixiyo rabo axadka keliya ee yacni markaasi si kasta u maqli karo si walbana usoo gaari karo waxna ugu qaban karo waa allah keliya marka inuu inta ka leexdow meelo kale aadow u yeerto wax sax a ma aha caqlan wa sharcan labadaba waxaase kasii dulmi badan qof sidaa dhahaya marka uu maqlo qofku inuu yidhaahdo awliyadii baa marka ama la diidayaa ama inuu yidhaahdaba meeshaani dulmi iyo qaladaa ka socdo iyo xaqdarro waayo waxaas oo waxaan ma bannaana oo ilaahay keliya ha la baryo waxa kalena ha laga tago goormay ma bannaano gaartayna allah dhulkan iyo cirkan abuurayee qofka dhibaataysan maqlayo keligii u qaysho markay dhibaato ku hayso qof yidhi dembi ma gelin marka inaad adigu dembi u yeeshood boqol magac u bixiso oo tiraahdid waa qaldan yahay dadkao iska ilaaliyow waxaas marka aad tiraahda maxaa la yska ilaaliyaa dadka ninka ilaahay ku xiraya maa la yska ilaalina mase dadka qofka u addoomeynaya ummado kale oo qaarkood aan xataa la ogeyn waxa ay ahaayeen markay noolaayeen leanna dadkan qaarkood lamaba ogaba dad jira xataa inay ahaayeen iyo in kale nacam ayb marka alla wuxuu leeyahay aman yujiibu lmudara marka istiqaahada ilaahay maha cid kale male marka nacam qofka marka weliba da axad aan sababba ilaahay xisi ah mid xisiya ounan siinin waa sii daran tahayba nacam leanna axad nool yacni oo xaadir ah joogo asbaabna u noqon karo waxaan aad ka rabto dhib male iyada taasi inkastoo iyada xataa laga fiican yahay ilahay inaad isku hadlaysaba ay ka fiican tahay haddana qofkan waa nool yahay waa xaadir waa ku maqlayaa waxaan aad ka dalbaysana bani aadamka isagoo kalea sabab ilaahay waa uga dhigay taa ka hadli mayna ayb laakiin qofkan meydka ah in looga qiyaas qaato qof joogo waa aad bay u kala fog tahay ayb oo qofkan war hebelo waa baahanayo waxisii maanta saxan beriisa iga bixi ama yacni cuntadan aan kula cuno iyo haddii la yskaga qiyaas qaato qof qabri ku jira hebelow saxan beriis isii waa isku mid haddii la yidhaahdo kanba waa bannaan tahay tan maxaa loo diidayaa waa qabaawo iyo doqonnimo iyo demiinnimo meesha u dambeysay waa nin dhintay nin noolaad isaga qiyaas qaadanaysaa taasina sax ma aha aman yujiibu lmudara a cibaadatu manci axad cibaadadii miyaa khayr badan mise waxaad idinku ilaahay la wadaajinaysaan cibaadada allah khayr badan dabcan yujiibu axadka oo yujiibu ajiibayo almudara midka la dhibaato geliyey ajiibayo idaa haddii dacaahu ou u yeerto rabbi subxaanahu wa tacaala mudarkaas ama gaal ha ahaado ama muslim waa sheegnay labadaba ilaahay waa ajiibaya oo isaga hadduu doono waa ajiibaya mashiiadiisay ku xiran tahay wayakshifu faydayo asuu-a xumaanta yacnii dhibaatadana qaadayo dadka ka faydayo dhibka ilaahay unbaa dadka ka qaado wayajcalukum idinka dhigayo idinka yeelayo khulafaa al ardi dhulka kuwa dhaxlo kuwa dhulka dhaxlo dadkii ka horreeya ka dhaxlo idinka yeelayo a ilaahun macbuud macbuudkaasoo macallaahi ilaahay maciisa ah oo cibaadadiisu xaq tahay miyaa jiro qaliilan tadakuran waansan qaliilan aada u yar ayaa tadakaruuna waansamaysaan maada ku jirta waxaa weeyaan waa sila ama zaa'ida aman yahdiikum fii dulumaati albari walbaxri aman a cibaadatu man masaaxad cibaadadii baa kheyr badan yahdiikum idin hanuuninayo idinka fii dulumaati lbari beriga mugdiyaalkiisa dhexdiisa idinku hanuuninayo walbaxri iyo badda mugdiyaalkeeda idinku hanuuninayo oo markaad safraysaan dee beri iyo bad aa ku safraysaan isagaa idin tusaya meesha u socotaan oo waxaad arkaysaa markabkani badow ku socdaa waa mugdi jihada ou u socdo ilaahay baa u fududeeyey inuu ogaado oo muxuu ku ogaanayaa dabaylaha maxaa kaluu ku ogaanayaa calaamadaha dhulku leeyahay maxaa kaluu ku ogaanayaa xidigaha ayuu ku ogaanayaa xidigaha iyo calaamadaha dhulka buura hadday noqon lahaayeen iyo wax kale kulligood yaa abuuray allah subxaanahu wa tacaala wahuwa aladii jacala lakum اnujuuma litahtaduu biha fii dulumaati اlbari wاlbaxri baan kusoo marnay suurat اlancaam taasoo kale waay marka waxaa kasii daran diyaaraddan jawigay isaga jirtaa meel halkanay ka baxaysaa qaarad kale ayay caaw ayay subixii bay ka baxaysaa caawa qaarad kale ay uhoyanaysaa jawigan hawadaanay ku socotaa khuduudeeda iyo qaabkay u socoto iyo meesha ay ka jirto m magaaladay u socoto iyo kulli calaamadaha ay adeegsanayso waa calaamado alla meesha dhigay subxaanahu wa tacaala ayb oo iyagii isku dhici maayaan sida badanoo mid walbaa khad bay haysataa xilli waxay ku socotaa khad xilli kale meel kaley maraysaa xilli kale khad kaley maraysaa kulli dabaylo iyo wax ku tacalluqo waay ayb marka allaha sidaa idiin yeelay miyaa yacni cibaadadiisu dhab tahay mase wax kale oo aan waxba tarayninba ayb inta badan qur-aanku wuxuu ku dadaalaa inuu alle iyo keyrkii kala saaro bani aadamka haddaan labadaa loo kala saarin waa isku dhex yaacaya meel uu wax u doono ma garanayo cibaadadiina meelayna lahayn ayuu aadinayaa marka ilaahayna waxa uu leeyahaa lagu barayaa bani aadam iyo makhluuq iyo kalena waxay yihiin baa lagu barayaa aman yahdiikum a cibaadatu man axad cibaadadii miyaa khayr badan yahdiikum idin hanuuninayo fii dulumaati lbari beriga mugdiyaalkiisa dhexdooda idinku hanuuninayo oo idin tusaya meesha aa u socotaan walbaxri iyo badda mugdiyaalkeeda dhexdeeda waman axad yursilu diraya miyaa khayr badan cibaadadiisa mise waxaan aada daba wadaan idinku waman axad yursilu dirayo ariyaa ariixa dabay alriyaaxa dabaylaha dirayo bushran xaal ay yihiin kuwa bishaaraynaya beyna yaday raxmatihi naxariistiisa horteeda xaal ay yihiin kuwii bishaaraynayo waa roobkaa naxariista laga wadaa a ilaahu macbuud macbuudkaasoo macallaha ilaahay maciisa ahaaday miyaa jiro oo xaq ay tahay cibaadadiisu ayb tacaala allaahu allah sarreeyo camaa kii ayuu ka sara maray alleh ou ka nasahan yahay yushrikuuna alle ay la wadaajinayaan ayb markaa dab roob dabayshii iyo xaal allaha marka dabayshaa dirayo miyay cibaadadiisu dhab tahay mase wax kalaa khayr badan allah khayr badan cibaadadiisu oo cibaadatullaahi baa khayr badan aman yabda-u lkhalqa a cibaadatu man mise axad cibaadadii ayaa khayr badan oo yacni dhab ay tahay yabda-u bilaabayo alkhalqa khalqigii bilaabayo uma markaa dabadeed yuciidu soo celinayo hu khalqigii axadka abuurista bilaabo soo celinayo miyaa khayr badan mise midaan waxba gelinba oo nololna bixin karin wax soo celinna aan awoodin waman yaxad yarsuqukum idin arsuqayo min asamaa'i samada xaggeeda idinka arsuqayo waalardi iyo dhulka xaggiisa idinka arsuqayo miyay cibaadadiisu dhab tahay mase waxaan intaa awoodeyninba a ilaahu macbuud macbuudkaasoo macallaahi ilaahay maciisa ahaaday miyaa ahaaday oo ilaahay markaa yacnii allah subxaanahu watacaala aan ahayn qul waxaa tira haatuu la kaalaya burhaanakum xujooyinkiina la xujadiina la kaalaya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya bal xujadiina keena ayb halkanna marka abuurista alla saa bilaabo nin kastoon ama xayawaan ama bani aadam jin iyo insi waxa ay nolol ku jirto nolosha asaa siiyey isagaana bilaabay noloshiisa hadhow marka uu dhintana soo celinta isagaa kari karo awoodo laakiin waxaan nololna awalna bilaabin soo celinna aan awoodi karin in markaa la caabudo waa dhib bani aadamka dulmigiisa arag allaha tilmaamahan leh iyo wuxuu isla simayaa dhagax asaga uu sameeyey hadda dadka maxay caabudaan mushrikiinta ummadaha adduunyada ugu badan budiistaha iyo kuwan kale ee iyaguna marka yacni kuwan kale iyaguna asnaamta iyo waxaa caabudo awhaanta caabudo hunuudda iyo dad aad dadka ugu tirada badan adduunyada waayo haddana ilaahay keyrkii bay agharkooda caabudayaan waxa ay caabudayaanna ayagaa qoraayo sameynayo markaasay dhag u sujuudayaan haddana allaha intaas siinayana ma ma ujeedaan waa dulmiga bani aadamka marka haddii marka bani aadam xornimadiis lagu loo dhaafo ood saa rabta yeel la yidhaha adduunyada ha fasaado wa oo dadka haddii xornimo diineed layska siiyo oo la yidhaha nin walba waxaa rabta caabud waana fiican tahay waa dulmi laysu horkacayo sideebuu u fiican yahay adiga ma ogolid in waxa abaalka aada u gashay ama yacni waxa aa u qabatay ama waxa aad ku heshiiseen oo adiga aa ka rabto inuu kaaga baaqsado ma jeclid adiga rabbigii abuuray baa rabtaa inay wixii uu ka rabay ee uu amray inuu qofkaani ka baaqsadaad rabtaa xornimona waa hala dhaafaad leedahay marka taas cadaalad miya marka caqlina maaha cadaaladna maaha ayb aman yabda-u lkhalqa aman axad cibaadadii miyaa khayr badan mise waxaad idinku alle la wadaajinaysaan ayb alle cibaada axadka oo yabda-u bilaabayo alkhalqa abuurista waa alleh uma markaa dabadeed yuciiduhu soo celinayo waman axad yarsuqukum idin arsuqayo idinka min asamaa'i samada xaggeeda idinka arsuqayo waalardi dhulka xaggii idinka arsuqayo kaa miyay cibaadadiisu dhab tahay mise waxaad idinku caabudaysaan a ilaahu macbuud macbuudka oo macallaahi ilaahay maciisa ahaaday miyaa yacni jiro oo mawjuudun yacni cibaadadiisu ay dhab tahay miyaa jiro wax kaloo ilaahay sokadii la caabudo adduunyada waa jiraan laakiin a ilaahun oo cibaadadiisu xaq tahay waay oo ilaahay maciisa ah isaga la jira miyaa jiro waa may qul waxaa tiraa haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiinnii la kaalaya in kuntum haddaatihin saadiqiina kuwa run sheegaya ayb marka xuquuqda alle yani xaqa alleh uu leeyahay isaga keliya in la caabudo aada buu ilaahay u sugayaa ee bani aadamkana meesha ugu danbeysaa la gaarsiinayayo xujada aada baa loogu oogayaa ayb meesha hadda marka hadda adduunyadu maanta doodeedu waxay ku dhisan tahay xuquuq dad labada is haysataba xuquuqun bay isku haystaan waxaan anaa le anuu iga qaatay maya anaa iskale maya saasay ku socotaa haddana haddii allaha koonkan abuuray isaga xaqiisii in lays hilmaansiiyo aaday u qalad u tahay maba la hilmaami karaba wax kibir iyo mucaanado un maahane qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcathuun qul waxaa tiraa laa yaclamu ma ogaanayo man axad ma ogaanayo fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday waalardi dhulka dhexdiisa ahaaday algayba shayga qaa'ibka ee maqan ee bani aadamka cilmigiisa laga maqnaysiiyo ogaan maayo ila allaahu allah maahane cid kale ogaan mayso wamaa yashcuruuna mana dareemayaanoo ma garanayaan ayaana goorma ayaa yubcathuuna lasoo bixinaya goorta lasoo bixinayana iyagu ma oga qul waxaad tidhaahdaa laa yaclamu ma ogaanayo man axad fi samaawaati ku sugan waalardi dhulka ku sugan algeyba shayga qeybka ee maqan qeybkana hadda aayaddan waxaa loo jeedaa saacadda qiyaamahu dhacayso waqtiga qiyaamaha dhacayo wax cir iyo dhul ku sugan oo og male ilaahay isaga unbaa la gooni noqday cilmigaasi ayb ila allah allah maahana cid kale ogaan mayso isaga unbaa og wamaa yashcuruuna mana dareemayaanoo garan maayaan ayaana goorma yub goorta yubcathuuna lasoo bixinayana ma ogaanayaan iyaga waxaan marka dhul joogo ama wax la caabuda baatil lagu caabudo ha noqoto ama wax dhulka korkiisa si kale ugu sugan cilmigii yacni iyaga ogaalkooda waxbaa ka maqan allana ogaalkiisa wax ka maqan ma jiraan marka axad ogaalkiisu uu taam yahay wax ka maqan ogaalkiina aanay jiri karin iyo axad aan waxba ogeyn kee cibaadada ku habboon axadka yacni cilmigiisu uu taamka yahay ayb marka waxaa laleeyahay asnaamtaana horta cilmi kama suurtoobaba iyaga dhagaxdan aada qoreysaan iyaga xataa cilmi maba ka suurtooba waxaan kale oo cilmigu ka suurtoobi karana naaqis waayo iyaguna oo adiga haddaad marka aad u maskax badantood wax taqaano wax unbaa kaa qarsoon waxna waa og tahay laakiin allah subxaanahu watacaala wax ka qarsoon ma leh ayb mar hadday xaalku uu sidaa yahay de rabbi iyo makhluuq maxay ku kala duwan yihiin rabbi cilmigiisu waa cilmi mutlaq ahoo taam oo dhammaystiran makhluuquna jahli baa ku jiro nooc uun ayb makhluuqii rasuulka ugu cilmi badan sala allahu calayhi wasalam markii la yidhi saacadda goormay dhacaysaa muxuu ku jawaabay mal mas-uulu canhaa biaclama min asaa'il kan la weydiinayo aniga nebi moxamed ah iyo midka wax su-aalayo adiga jibriil ah waxba isuma dha iskuma dhaanno midkeenna ma oga cilmiga rasuulka waxbaa ka maqnaa salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi oo waxaan alla ugu talagalay inuunan ogaanin nebigiisa ma ogaanayo laakiin allah cilmigiisa waxmaa ka maqan maya abadan marka ilaahay marka cilmi taam a buu ku sifaysan yahay bal idaaraka cilmuhum fi laakhirati bal hum fii shakin minha bal hum minha camuun bal e iddaaraka ay tadaaraka waxaa ishalhaleelay cilmuhum cilmigoodiibaa isgaargaaray oo ishalhaleelay fi laakhirati aakhira shanigeeda ku saabsan bal ee hum iyagu fii shakin bay hadda ku sugan yihiin shaki dhexdiisa minhaa min alaakhirati aakhirada ay kaga sugan yihiin bal ee hum iyagu camuuna kuwa indhala waaye minhaa aakhiradii ka indhala ayb belidaaraka xarafkan bal adrakana waa la akriyey belidaarakana waa la akriyey idaaraka marka la akriyo asalka marka ficilkaani wasnigiisu tadaaraka tadaaraka weeyaan ta-aa ku jirtay ta-dii daalkii baa laysku idqaamay marka laysku idqaamay sukuun ayaa yimid sukuunna laguma bilaaban karo hamzaa lasoo jiitay hamsatul wasli ah iddaaraka bay marka saasay noqotay laakiin kelmaddu marka waxay tahay asalkeedu tadaaraka cilmuhum ayb ee cilmigoodiibaa isgaargaaray maxaa laga wadaa marka cilmigoodaa isgaargaaray fil aakhirati aakhirada ku saabsan ama fil aakhirati aakhira dhexdeeda ayuu cilmigooda isku gaargaaray macnaha wuxuu yahay sida ugu fudud uguna sahlan markaan u man markaan u macnayno macnuhu waxaa weeyaan aakhiro markay tagaan cilmi badan bay aakhiro u yeelanayaan markay aakhiradu tagaan waa ogaanayaan aakhiro wixii marka adduunyada ay ku shakisnaayeen ama ay inkiri jireen iyaga markaa yacni aakhirada markay tagaan aad baa kaamilow noqonaa cilmigooda leanna ishay ka qaadayaan markaas cadaabka ay degdegsan jireen bacigii ay inkiri jireen kulli cilmi bay u yeelanayaan asmic bihim wa absir waayo marka macnaheeda sa haddaan u macnayno aayaddaasaa marka lagu macnaynaya aayaddan ayb macnaha marka balidaaraka cilmuhum ay takaamala cilmuhum cilmigoodu waa dhammaystirmay oo yaqiin bay mar maanta hayaanoo aakhirada marka la joogo ayb macna sidaas waaye bal adraka cilmuhum fi laakhirati haddii qiraa'adaa la yidhaahdana adraka ay balaqa waayo wuxuu gaaray cilmuhum cilmigooda fi laakhirati buu gaaray aakhiradii dhexdeeda cilmigooda aakhirou gaaray macnaha aakhiro waa yaqaanaan waay markay tagaan waayo laakiin wax laga hadlayo amaa adduunyada sowmaaha bal ee hum iyagu fii shakin shaki dhexdiis ayay ku sugan yihiin minhaa min alaakhirati aakhire ay uga sugan yihiin marka ay adduunyada joogaan way haddoy adduunyada joogaan shaki bay ku jiraan laakiin aakhiro markay tagaan cilmigooda waa isgaarayaan ayb bal ee hum iyagu camuuna kuwa indhala waayo minhaa min alaakhirati ka indhala waayo iyo aayaddii kale suuratu qaaf laqad kunta fii gaflatin min haada gaflaad kan kaga sugnayd fabasaruka alyawma xadiid maanta araggaagu aad buu u af badan yahay si fiican buu marka wau wax uu og yahayo sida ugu dhibka yar marka aayaddan insaan loo macneeyo macaani kalena waa ku jir jirtaa laakiin in sidaa uun laga dhigo ama marka bal in bimacnaa am laga dhiga bali daaraka am tadaaraka cilmuhum mise cilmigoodii baa isgaargaaray saa iyadana istifhaam ahaan in loo laqbeeyana way bannaan tahay wa qaala aladiina kafaruu a idaa kunaa turaaban wa aabaa'unaa a inaa lamukhrajuun waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey a idaa haddii kunnaa aan ahaano turaaban ciid innaga iyo wa aabaa'unaa aabbayaalkeen a innaa annagu lamukhrajuuna kuwa la bixinaya maan nahay oo lasoo bixinayo laqad lawallaahi qad xaqiiqe ahe wacidnaa waa naloo yaboohay haadaa kan ayaa naloo yaboohay oo in laysa soo bixinaayo ah naxnu annaga iyo wa aabaa'unaa aabbayaalkeen min qablu hadda ka hor annagana waa naloo sheegay aabbayaalkeenna rusul baa hadda ka hor u sheegi jirtay in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa asaatiiru lwaliina dadkii hore sheeka xariirtoodii iyo wixii ay qori jireen un weeyaan bay dhaheen ee dadkii naga horreeyeyna waxaan waa loo sheegay annagana waa naloo sheegay wax soo socdana uma jeedno w marka waxaana waa iska sheeka xariir saasay leeyihin suurat lmuuminuunna waa kusoo fasirnay aayadan oo kale wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey a idaa haddii kunaa aan ahaano turaaban ciid wa aabaa-unaa innaga iyo aabbayaalkeen a inaa anagu lamukhrajuuna kuwa la bixinaya maan nahay oo lasoo bixinayo laqad wucidnaa lawallaahi qad xaqiiqahe wucidnaa waa naloo yaboohay annaga haadaa kan baa naloo yaboohay ishaaradu maxay ku dhacee in laysa soo bixin doono naxnu annaga iyo wa aabaa-unaa aabbayaalkeen min qablu hadda ka hor in haadaa maa haadaa kan ma ahaanin ilaa asaatiiru lwaliina ummadihii hore dadkii hore waxyaabihii ay markaa khuraafaadkoodii iyo sheeko xariirtoodii ay ka sheekeyn jireen un weeyaane wax kale ma aha qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa kana caaqibatu lmujrimiin qul dheh siiruu socda fi lardi dhulka korkiisa ku socda fanduruu eega oo fiiriya marka kayfa sideebaa kaana uu ahaaday caaqibatu lmujrimiina kuwa dembaabay cirib dembeedkooda dadkii mujrimiinta ah ee dembaabay cirib dembeedkooda sida ay noqotay bal eega oo fiiriya yani idinku un dood iyo muran ha la soo taagnaanine xagga iyo xagga u socda dhankan yemanna waad aadaan dhankan shaam iyona waad aadaan meel walbana waxaad ku arkaysaan dad la halaagay oo ummado hore marka taas maxaa ugu waana qaadan la-dihi qul dheh siiruu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda fanduruu fiiriya kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmujrimiina kuwa dembaabay cirib dembeedkooda meesha ay ku dembeeyeen walaa taxzan ha murgin nebiyow calayhim korkooda ha ku murgin ay calaa takdiibihim iyaaka beeninta ay ku beeninayaan jeesashada ay kaa jeesanayaan ha ku murgin arrintaas walaa takun ha ahaanin fii dayqin ciriiri dhexdiisana ha ahaanin mimaa kii xaggii yamkuruuna ay shir qoolayaan oo ay adiga marka dabinada iyo waxaan ay kuu qoolayaanna waxba ha ka murugoonin ayb walaa taxzan ha tiiraanyoonin oo ha murgin calayhim ay calaa takdiibihim iyaga beenintooda ay ku beeninayaan waxba ha ka murgin qofku markuu juhdi bixiyo oo dadaal uu la imaado oo daacad u yahay dadkiisa oo wax u sheego haddana iyagu ay kasii jeedaan arrintaa waxbay ku abuureysaa oo xoogaa markaa yacnii waxaa gelaya marka murug iyo tiiraanyo iyo isagiina wanaag bau la rabaa iyagana waa soo taagan yihiin marka alla wuxuu leey adigu iska daa gaarsiin unbaa lagaa rabaa inaad iyaga wax soo gaarsiiso laakiin ha ka daba dhimanin oo aad hauga ha ka murgin walaa takun ha ahaanin fii dayqin ciriiri dhexdiisa ha ahaanin mimaa kii yamkuruuna ay shirqoolayaan iyo waxaan ay sameynayaan ay adiga kugu shirqoolayaan haka ciriiri ha kaga sugnaanin wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa goorma ayaa haadaa kan uu ahaanayaa kanday alwacdu ballanqaadka ah cadaab baa imaanayo aakhiraa imaanayso waa laysa soo bixinayaa ballanqaadkani goormau ahaanayaa in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina inaad run kuwa run sheegaya haddaad tihiin qul waxaa tiraa nebiyow casaa waxaa dhab ah oo xaqiiq ah an yakuuna inuu ahaanayo huwa shaniguba shanigu inuu ahaanayo ama yacni cadaabku radifa inuu fangalayo lakum idinka uu idin fangalayo bacduladii kii qaarkii inuu idin fangalayo tastacjiluuna aada degdegsanaysaan cadaabkan aada degdegsanaysaanba inuu idinsoo fangalayo gadaashiina uu yahay radiifka waxaa la yidhaha qofka ratiga marka uu saaran yahay qofna waa gadaashiisuu ka saaran yahay oo isaga marka ayuu gadaal ka fuulaa radiifaa la yidhaha qofkaa gadaal fuulo ama yacnii tacbiirkan magaalada haddaan ku mithaalino matalan qofku marka uu mooto ou wado mootada gadaalna uu qof ka saaran yahay qofkan gadaal saaran waa qofka kale radiifkiisa waa fan gashan yahay waa isdaba socdaan waa isdaba taagan yihiin marka war cadaabkan aada degdegsanaysaan dabadiina uba soo hayaaba oo qofkaa yacnii idinfan gashan oo kale u idin yahay maxaad idinku marka ka degdegsanaysaan wax sidaa kugu ah waayo ayb qul waxaa tiri wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa goorma ayuu ha ayuu ahaanaya haadaa kan kanday alwacdu ee ballanqaadka ah in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo qul waxaa tira casaa waxaa dhab ahoo xaqiiqo ah an yakuuna inuu ahaanayo huwa shanigu radifa lakum inuu idinka idinfangalayo bacduladii kii qaarkiis inuu idinfangalayo oo uu yacnii idin raacayo gadaashiina uu idinku soo raacayo alladii kii tasta bacduladii kii qaarkiis tastacjiluuna aada degdegsanaysaan marka radifa sida badan laam in lagu sii gudbiye mafcuulkeeda uma baahnee tan oo kale hadda radifa lakum bimacnaa radifakum inuu idinka idinfangalayo oo waxaa la yidhaha radifahu yardifuhu ridfan idaa tabicahu markuu soo raaco marka laamkaani waa un lagu xoojinayaa ma ahane maadaama ficilku asal ahaan ay dhici karto inuu iska qaasir ahaa oo laazim uu ahaa ayaa marka laamkan noocan maa si loogu xoojinaya in kuntum lilru'yaa tacburuun iyo kale waxay ka dhigan tahay in kuntum tacburuuna aru'yaa tan sidoo kale waa radifa lakum waxaa yacni xaqiiq ahoo dhab ah an yakuuna inuu ahaanayo huwa shanigu radifa lakum inuu idinka idinfangalayo bacduladii kii qaarkiis inuu idinfangalayo gadaashiina uu soo socdo tastacjiluuna kaad degdegsanaysaan maxaa gadaal la idinkaga dhigo hadda idinkoo saa u murmayo cadaabkii haddana marka uu yacni ilaahay subxaanahu watacaala idinka akhirayaa idinka dibdhigayaa ee fadli alla waayo wuxuu ilaahay idinkaga dibdhigayaa idinku cadaab waa mutaysateen saasay ka dhiganta wa ina rabbaka rabbigaa laduu fadlin fadli mid u saaxiiba waayo cala naasi dadka korkooda fadli ku leh gallad iyo dhaqaalayn iyo nicmo dadka dushooda mid ku leh waayo rabbigaa oo galladiisa waxaaba ka mida iyo nicmadiisa cadaabkii inuu dib uga dhigaayo waxaa yacni fasaad iyo dhibaato iyo muran oo ay ambiyadii la murmaanay la taagan yihiin haddana ilaahay waa u seeta dheereynaya cadaabkii dib baa looga dhigaya qofka marka mu'minkaa in shaki gala ma aha adduunyada marka fasaad iyo dhib iyo dulmi ou qaato oo yacnii qofka mu'minkaba uu isleeyahy war farajkii alla goor aawey farajkii alla goormuu imaanayaa ilaahu yacni farajkii keen sidaasoo kale marka uu gaaro heerkaas bani aadamka uu gaaro lama rabo inay quus geliso iyo inuu isagu shaki galo manhajkiisa iyo dariiqada uu ku socdo inuu ka shaki gala ma aha hadda maanta adduunyada aan joogno oo kale markaad fiiriso yacni sida duqyaanka iyo kufriga iyo fasaadku yacni u badan yahay oo uu markaa yacnii jees jeeska iyo cayda ambiyada ilaahay la caynayo oo dadkii mu'miniinta oo la dhibayo un maalin iyo habeenba qof axad dad aan waxba galabsanin ama ha dhiba mid isagu markaa islaamnimadii sheeganayo ama mid yacnii kalooba gaal aba ha dhibe oo aan islaamba ahayne si kastooy tahayba haddana waxaad arkaysaa in ilaahay u kaadinayo intaa marka kaadintaasi marka de ilaahay xaggiisa weeyaan waqtiga uu isaga ugu talagala inuu damaariyo ama uu baabi'iyo ama duqyaankooda ou qalinkooda jebiyo ilaahay cid ka celin kartaa male marka iyaga fadli ilaahay qofka muuminka laakiin xaaladahaas oo kale waxaa laga rabaa inuu sabro oo uu ilaahay ku caabudo sabr xaaladaha oo barwaaqada iyo nicmada iyo nasriga lagu jirana shukri in ilaahay lagu caabudo ayaa la rabaa marnaba laakiin ilaahay diinkiisa shaki inuu kaa gala ma aha haddii marka aada istiraadid ilaahayda kuwan waxa uu sidaan ugu dhaafay iyaguna ay waxaan u samaynayaan armay iyaguba xaq ku taagan yihiin oon anagu baatil ku taagannahay haddaad istiraahdid khatar waayo arrintaa iyadaa marka iyo inaad aaminto in iyagu ilaahay sidaa u yeelayo dib u dhigaayo inay iyagu xaq ku taagan yihiin inaa aaminto suuratu aali cimraanna waa kusoo meesha waa kaga soo hadalnay meesha ilaahay uu leeyahay marka yadunuuna billaahi gayra alxaqi dana aljaahiliyati waa mala marka jaahiliya waina rabbaka rabbigaa laduu fadlin fadli mid u saaxiiba waayo calanaasi dadka korkooda walaakina aara walaakina aktarahum badankoodse laa yashkuruuna ilaahay ku shukrin maayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala fadliga uu ku leeyahay dushooda ugu shukrin maayaan wa ina rabbaka rabbigaa la yaclamu waa og yahay maa waxa tukinu ay qarinayso suduuruhum laabahooda iyo wamaa waxa yuclinuuna ay muujinayaanoo bannaanka ay soo dhiganayaan waa iskugu mid oo ilaahay waa og yahay wamaa min ghaa'ibatin twa tu maqani ma jirto can ilkhalqi khalqiga ka maqan cilmigooda iyo qalbigooda ka maqan fi samaa'i samada dhexdeeda iyo walardi dhulka dhexdiisa ilaa fii kitaabin unbau ahaaday kitaab kitaabka oo mubiinin cad yani cadaabkan goormau dhacaya aada leedihiin ee dib idinku aada degdegsanaysaan ee hadda maqan idinka maqan hadda waqtiga uu imaanayo iyo sida uu ku imaanayo lowxulmaxfuudkau ku yaalla ayb wa ina rabbaka rabbigaa la yaclamu waa ogyahay maa waxa tukinu ay qarinayso suduuruhum laabahooda iyo wamaa waxa yuclinuuna ay muujinayaan wamaa min haa'ibatin wamaa min ghaa'ibatin tu maqan oo dadka cilmigooda iyo quluubtooda ka maqani ma jirto taa oo fi samaa'i samada dhexdeeda ahaatay walardi dhulka dhexdiisa ahaaday ilaa fii kitaabin kitaab dhexdii unbay ahaatay kitaabka oo mubiinin cad shay maqan oo dadka cilmigooda iyo qalbigooda ka maqani ma jiro oo markaas cir iyo dhul dhexdooda ahaaday ilaa fii kitaabin mubiin ilaa ilaahay ee wuxuu ku qoray kitaab kitaabkaas oo cad waa looxulmaxfuudki ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila akthara aladii hum fiihi yakhtalifuun ina haadaa kan kanday alqur'aana qur'aanka ah yaqusu waa qisaynayaa calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooda ayuu ugu qisaynayaayoo u caddaynayaa akhara aladii kii badankiis hum iyagu yakhtalifuuna fiihi inay yacnii ay isku khilaafayeen yakhtalifuuna ay isku khilaafayaan fiihi maaga dhex shaygaa dhexdiisa oo min amri diini waayo oo diin sha'nigeed ku saabsan reer bani israa'iil marka dad kooxo badan bay kala noqdeen qoloba qolada kala lacnadayso yahuud iyo nasaaro waa islacnadayeenoo waqaalat ilyahuudu laysat innasaara calaa shayin wa qaalat innasaara laysat ilyahuudu calaa shay waxaas kooxo ah muslimiinta laftooda ku dar iyaga xataa oo iyaguna iskhilaafsan oo intaasoo koox ah oo qolo walbaa marka qolada kale ay lacnadayso mararka qaarna intay ku xadgudubto ay gaalaysiinaysaba nacam oo sidaa ah ilaahay subxaanahu watacaalaa qur-aankiisaan aakhirana waa ku kala saarayaa qur-aankiisaanna waa caddaynayaa qofkii marka qur-aanka sidii saxda ahaa sida saxdaa u fahmo ee sunnada nebiga sal ll slam si saxa oo dhaba u qaato cilmiga uu qur-aanka iyo sunnada ka helayo kooxahaas iskhilaafsan waa ku fahmi karaa iyo sawaabka iyo xaqa iyo meesha uu jiro waa lagu garan karaayo ilaahay waa bayaaniyey wax uu qariyey rabbi ma jiraan subxaanahu watacaala laakiin dadkaa qusuur sameynaya iyo gaba gaabin oo sida hadda maanta aada adduunyada qofka uu ugu dadaalayo adduunyadiisa iyo shilinkiisa iyo sida uu ugu fiirsanayo oo uu u kala yaqaano dadka hadda ninka ganacsi muddo ku jira haddaad fiiriso dadka wax gadanaayo iyo dadkaan wax gadanaynin iyo wax badan buu fahmaan ummaddan waa iskaga kay khaldameen ka maqli maysid qofka uu og yahay inuu wax gadanayo halkaas uga hortagaya waa soo dhaweynaya waa fariisinayaa yacni aad waa ku dadaalaya inuu lacagta ka reebo wax fiican badeecadiina inuu u raro midka aan waxba iibsanayninee iska un maanta dhan wax gorgorinayo ama aan waxba rabin ama meesha un u yimaado si kale waqti badan ku dhumin maayo kan kale iyo meelaha danihiisa kale u ka qabsana ee bani aadamkii saas marka xadaaqadaas dadka u kala saari kara adduunyada ugu kala saari karo ee diinka iyagaan rabin inay bartaan oo fahmaan maahane waa wareernaydooda sax ma aha marka iyo dad culuma wareerisaan nahay iyo sax ma noqonaysa ugu yaraan xataa haddaadan cilmi badan aada lahayn meesha aad ku badbaadayso haddaad waqti ku bixiso inaad fahamto waad garan kartaan marar badanna waa mihaalinayo dadkan ishaysto adiga waxaad ka qabsataa meesha ugu nabadgeliyada badan intaa haddaad fahamto xataa ugu yaraan waa badbaadaysaan hadday laban wadaad isu hay isku hayaan masale ku tacalluqdo tawxiid iyo shirki oo midna uu leeyahay war waxaan ilaahay keyrkii in loo qayshadaa waa shirki oo amwaad iyo dad dhintay loo qayshadaa ama wax kale oo aan markaa asbaabta xisiga walaa sharciga aan lahayn loo qayshadaa waa shirki ninka wadaad kalena wuxuu le may waa bannaan tahay markaasuu wax keenayaa labadooda marka haddaad u fiirsata caqli haddaa adigu leedahay badbaadana aada raadinaysid ugu yaraan su-aashaada waxay noqon kartaa war haddaan rabbi barya aniga amaa lai cadaaba ninku dhihi kara male waa lagu cadaaba ninkan kale ee dhahaya ilaahay keyrkii waa bannaan tahay in la baryaa haddaad ilaahay bariso waa cadaa waa lagu cadaabayaa hadduu ku dhaho xataa haddee inuu baatil ku taagan yahay waa dareemaysaa haddii uunan ku dhihin ee uu ku yidhaha war ilaahay waa baryi kartaa keligiis ee aniga meesha badbaadada ku jirtaan aadaya rabbi baan baryayaa wadaadkan waa iska dhaafaya baryadiisa ama haddaananba ku damba aanan ku dambaabaynin oo aanan maxkamad laigu soo joojinaynin aakhiro meesha badbaadada ku jirta meel loo dhiga lama arko sidaas inuu dhahaa caqligu keenan laakiin ma dhahaayo maanta dhan waa wareeray buu ley maxaad ku wareertay haddaad tiraa ilaahay baa la baryi karaa buu kan dhahayaa kanna lama baryi karu dhahaya see ugu wareertay waxaas muslimna aa ku tahay adiga marka adiga muslimnimadaada ma kutusaysa miyaa rabbi keliya in la baryo dadkan ishaysto kan saxan meeshaa kama fahmi kartid hadday mas'aladu tahay maalan sunno iyo bidcay ku tacalluqdaa waxaan waa bidco iyo bidco ma aha wadaad baa marka wuxuu leeyahay war shaygan aada ku dhafraysood caawa dhan isku soo jeedid rasuulkii ma samaynin asxaabtii ma samaynin taabiciintii ma samaynin atbaacu taabiciin lama imaanin culimadii afarta madaahibtii lama imaanin haye ka waran marka saa darteed marka war iskaga tag bidcay gele man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fa huwa raddun mid kalena wuxuu leeya maya bidca xasano waaye waa la samayn karaa waana fiican tahay kan marka cadaab uu kuu sheega haddaad waxaan samayso in lagugu cadaabaa laga yaabaa maadaama nebigu uu leeyahay kula dalaalatin fi nnaar fa ina kula bidcatin dalaala wakula dalaalatin fi nnaar ninkan kale laakiin haddaan iska dhaafo ka warran aniga salaadeyda aan tukado oo yacni rasuulkii aan ku salliyo oo aan yacni intii aan awoodaba aan nebiga ku salliya laakiin ixtifaalkan iyo waxaan kaloo laysku haysto haddaan iska daayo aniga ma ma gaaloobaya ma dembi baan gelaya ma la ciqaabaya qiyaamo ilaahay mii su-aalayaa maxaad ixtifaalkaas u sameey weysay waa maya ee meesha nabadgelyada ku jirtaan aadayaa waayo aniga marka naca meel aan eed iyo raacasho iyo warba uusan aniga cadaabkayga uga jirin yaan aadayaa caqliga ugu yar waa inuu intaa qofka gaaro naca wixii intaa aan ahayn marka waa qofka isaga inuu iswaalo rabo wahaakadaa cibaadaadkii laftooda nin baa wuxuu ku le war waxaan ma kugu ansaxayaan saan aada cibaadada u wado midka kalena dhib male buu leeyahay man ee kan dhib male dhahayo xagga dhiga midkan ku dhahaya adiga war xadiidaad jiro sunnaa yacni aayad baa jirto cibaadadan sidan aada ku wado sax maaha waa buraysaa saas bay u buraysaa kan marka adiga cibaadadaadii ma jirta dhahaya inaad aada u feeriso leanna nabadgelyada meeshay kugu jirta adiga waxaasoo dhanna aan sheegaya dhawaa haddii aayad iyo xadiid iyo qofkani uu wax sheegayo ee qof iska hadlaya ka hadli maayo waayahay ina haadaa kan kanday alqur'aana qur'aanka a yaqusu wuxuu ka qisaynayaa uu caddaynayaa calaa bani israa'iila ree bani isra reer bani israa'iil korkooda wuxuu ugu qisaynayaa akthar aladii kii badankiis hum iyagu yakhtalifuuna inay isku khilaafayaan ay yihiin fiihi dhexdiisa wa inahu qur'aanku isagu lahudan hanuun weeyaan wa raxmatu naxariis lilmu'miniina mu'miniinta uu ahaaday qur-aanku waa hanuun iyo naxariis mu'miniinta uu ahaaday ina rabbaka rabbigaa yaqdii waa xukumayaa baynahum bayna almukhtalifiina kuwa iskhilaafsan dhexdooda rabbigaa waa xukumayaa bixukmihi xukunkiisuu ku xukumayaa isaga xukunkiisa aakhiro ayuu ku kala saarayaa alle adduunyadana waa inuu ku kala saaro waa dhacdaa wa huwa alle alcasiizu alla addoomihiisa ka adag waa alcaliimu ogaal badan oo kan xaqa leh iyo midka aan xaqa ku taagnayn alla waa mid kala yaqaano oo aada u cilmi badan ee fatawakal tala saaro cala allaahi alla korkiisa tala saaro inaka adigu cala alxaqi xaq korkii ayaa tahay almubiini ee cad xaq cad ayaa dushiisa tahay ood ku taagan tahay amaa kuwan murankooda iyo sow maaha inaka adiga laa tusmicu ma maqashiin kartid almowtaa kuwa dhintay adigu ma maqashiisid wax walaa tusmicu ma maqashiinaysid assumma kuwa dhagahala adducaa-a yeeritaanka ma maqashiinaysid oo ma maqashiin kartid idaa haddii wallow ay jeestaan mudbiriina iyagoo daba jeedinayo wamaa anta adigu ma tihid bihaadil cumyi kuwa indhahala midkii hanuuninaya ma tihid wax tusayo can dalaalatihim baadidooda xaggeeda ka tusayo in tusmicu maa tusmicu adiga ma maqashiinaysid ilaa man unbaad maqashiinaysaa yu-minu rumaynayo biaayaatina aayaadkeenna fahum iyagu muslimuuna oo markaa kuwa ilaahay u hoggaansamaya ah ayb marka allah wuxuu leeyahay waxaa la isku shabahayaa gaalada sida ay waanada ugu intifaacsanaynin iyo axad dhintay marka aada u yeerto sida uusan kuu ajiibaynin kuuna maqlaynin laba tusaalaa la keenay mawtadii waa lagu shabahay maxaa looga shabahay xagga wax soo celin la-aanta ayb inay mawtadii inta ku maqlaan haddana uu kuu soo jawaabaan ee arrintaa iyadaa marka adigu ma kari kartid taas mar haddaadan adigii kari karin oodan awoodeynin kuwanna sidoo kale uga talagalba waxba kuwaani ma yacni maqal ay ay ku intifaacaan ma lahan macnaha labaadna qof dhagahala dhagoole haddaad u dhawaaqdo markuu soo jeedaba kuma maqlayo hadduu sii jeestana waa ka daran tahay soo maha idaa wallow mudbiriin isagoo soo jeeda wax ma maqashiin kartid haddii uu sii jeestana inaad u yeerto ood yeeritaan wax ku maqashiiso suuragal ma aha labadaa tacbiir marka maxay ku kala duwan yihiin marka uu soo jeedo waxaa laga yaabaa inuu afkaaga sida uu u dhaqdhaqaaqayo markuu arko iyo wejigaaga inuu akriyaa laga yaabaa oo marka waxa aad rabto uu fahmo laakiin hadduu sii jeedo de waxna kaama akrin karo waana sii jeedaayo maqalna suuragal ma aha kuwaani saas oo kale meeshaan marka culimada waxay ka baxdiyaan caa-isha radi allahu canha zawjatu nabiy sal l l slama aayaddani waxay u daliishatay dadka dhintay inaysan waxba maqlin oo waxaa dhacday xadiidkii nabiga sal l l slama beder beder markii nebigu uu kasoo laabtay beder markay dhammaatay waa kuwii waa kii dhowr nin oo sanaadiidii quraysh odayaalkii quraysh waa tii intuu soo bixiyey meel ceel ahoo gorof noqotay buu ku riday godkaas markaabuu u dhawaaqay nabiga sala allahu calayhi wasalam oo mid mid ugu dhawaaqay cumar baa marka wuxuu yihi rasuul allow ma la hadlaysaa iyaga oo go baaba-ay oo dhintay kuwan marka baktigooda miyaad la hadlaysaa markaasuu nebigu wuxuu yihi maa antum biasmaca minhu idinku kama maqal badnidiin iyaga laakiin iima iima jawaabayaan laakiin idinka kama maqal badnidiin caa-isha markay xadiidkaa maqashay waxay dhihi jirtay allah u naxariisto raawiga markaa de xadiidkaa iyo warinaya markaasay dhihi jirtay in allaha tacaala waa gafayoo isaga marka yacni waa og yihiin buu nebigu yidhi bay dhihi jirtay inahum layaclamuuna alaana buu yidhi sow ma maqlaysaan ilaahay inuu leeyahay inaka laa tusmicu lmowta walaa tusmicu suma adducaaa idaa wallow mudbiriin mowto wax ma maqashiin kartidaaba laleeyahay wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur aayaddaanay keeni jirtay marka laakiin aayadda iyo xadiidka iska hor imaan maayaan maxaa yeelay xadiidka wuxuu tilmaamayaa culimadana u badan yihiin dadka mucjizo ilaahay nebigiisa siiyey ayay ahayd middaasi oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey idraag ay ku maqlaan nebigu hadalka uu dhahayo taqriican lahum wa tawbiiqan calayhim iyagoo marka tahakum iyo jees jees looga dhigayo ilaahay baa marka nebigiisa u maqashiiyey arrintaa iyadana waa arrin khaariqulcaado ah oo caadada ka baxsan sida caadada markaa way ka baxsan tahay ee arrintaana de ilaahay waa awoodaa middaanina marka yacni aayadda iyadoo ay keentayna waxaa weeyaan aayad uun iska caam ahoo sida caadiga ahee jaadada ahee caadadu ku dareersatay de amwaad inaysa waxba maqlen waxaa kaloo marka xadiidkaas isaga jawaabtiisu saasay ku jawaabaan marka xadiidka iyo aayaddana saasay u jamciyaan qaar culimada kamidana waxay leeyiin maya amwaaddu wax waa maqlaan wixii ilaahay uga talagalo oo tanay soo qaadanayaan qabriga marka la kor yimaado waa la salaamayaa assalaamu calaykum waxaa la dhahayaa ahla diyaar markaa salaamta maxaa loo salaamayaa bay leeyihiin haddiiba aynan maqlaynin laakiin nooc istimbaad ah baa arrintaas ku jiran waa arrin fahm waaye maahane nas waxbay maqlayaan ama ahan taas assalaamu calaykumta waxay noqon kartaa duco iyaga loo duceynayay noqon kartaa leanna salaamtu waa duce iyo waxaa kaley keenaan culimadaas xadiidka nabiga sal ll l slama uu yidhi mo markaad geysaan qofka dhintay qabriga aada duugtaan waa lasoo fariisanayaa wainahu la yasmacu qarca nicaalihim isagoo maqlayo kabtooda shanqartooda dadkii ka laabtay oo soo sagootiyey ka laabtay kabtooda shanqarta ka yeerayso isagoo maqlayo sida ugu dhowna de culimada qaar waxay yidhaahdaan waxaa laysugu keenayaa meeshii nebigu tilmaamay inay wax maqlayaan wax waa ku maqlayaan sida asalkaa laakiin waa inaynan waxba maqlaynin nusuustan oo dhanna marka sidaabay isugu imaaneysaa waa maqlayaan iyo wax ma maqlayaan labadaba haddaad isu keentana laga qaadan maayo waa la baryi karaa hay waa la baryi karaa wax yidhi male dad baa marka waxay leeyiin amwaaddu wax waa maqlayaan sow lama dhihin haa ee hadday maqlayaan waa tuugi kartaa baa laga fahmaa waxaasi saxaabana ma dhihin qof cilmilena ma dhihin waxaa yidhaahdeen bacdu shayaadiin ee ilaahay unbaa la baryi karaa adducaau huwa alcibaada buu nabigu sala allahu alayh waali wasalama uu yidhi ayb marka allah wuxuu yidhi innaka adigu laa tusmicu ma maqashiinaysid almowtaa kuwa dhintay waxba ma maqashiin kartid walaa tusmicu ma maqashiinaysid assumma kuwa dhagahala adducaaa yeeritaanka uma maqashiinaysid idaa haddii wallow ay jeestaan mudbiriina iyagoo daba jeedinayo dhagoolkaasii jeestay waxaad maqashiin kartaa ma leh wamaa anta adigu ma tihid bihaadil cumyi kuwa indhahala mid hanuunin kara adiga ma tihid can dalaalatihim kasoo toosin karo ilaahay unbaa hanuunin kara wixii baadiyeysan in tusmicu maa tusmicu ma maqashiinaysid ilaa man unbaad maqashiinaysaa yu'minu biaayaatina aayaadkeenna rumaynayo fahum iyagu muslimuuna markaa ilaahay u hoggaansan oo ilaahay u hoggaansamaya de samaaca in samaaca qabuulin wa ijaabatin laga wado waxaa tusaya markaa aayadda aakhirkeeda hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabi